dalka dariska aan nahay ee Ethiopia waa la garanayaa taariikhdeennii hore iyo wixiina dhex maray iyo meesha hadda xaalkeennu taagan yahay iyo inaan intas jeer iyo intas si oo aan isugu daynay cilaaqaadka labadan ummadood in la horumariyo kalsoonidoodii la soo celiyo taariikhdii dhibka badneed ee shalay la bedelo nasiib darro waxay ka suurtoobi weysay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Ethiopia afkaar qadiimi ah oo fog oo laga yimiday oo qarniyaal ka hor soo fashilantay oo shaqayn weyday maanta inay ku naaloodaan oo ay hamiyaan waa jugjug meeshaadi joog wax uga soo kordhayaahina ma jiraan sidaas daraaddeed waxaa jirtay dowladda etoobiya in ay ka codsatay dowladda turkiya inay soomaaliya iyo etoobiya dhex gasho dowladdii turkiya waa inoo yeertay ayada oo wada hadalkan ka horreeyey oo nooga socday nairobi oo guddiyo hoosoo farsamo ay nairobi ku kulmeen oo ay etoobiya cudur daaratay tiri wada tashiyaan u noqonayaayo inaan dib usoo tashadaan u baahana waana soo noqonaynaa oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen waddanka turkiya ka codsadeen soomaaliya iyo etoobiya ha la dhex galo waddanka turkiya waana soo waceen waxay dhaheen war nimankii dalkii deriska aheedeen oo khilaafka idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidan ee maxaa ka qabteen annaga weligeenba wada hadal maanaan diidin horeyna kaasaa u socday saasaa u socday mawaaqiftaasaa la kala joogay wixii jirayaan ka beriif garayn labada wasiir arrimaha dibadda iyo guddiyo farsamo oo la socda hana loo soo diray dheheen annaga waa u dirnay wasiirkeena arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda turkiya ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meelay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda turkiya ayaa u dhexaysay u kala dabqaadaysay wadahadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagaboobay wuxuu ku soo gabagaboobay in la tashiyo loo noqdo la isuguna soo noqdo bisha sebtembar labadeeda haddii alla yiraa taasina meeshaasay joogtaa wax lagu heshiiyeyna ma jiraan wafuudduna intay ishor fadhiisatay ma doodin iyadana waxaan rabaa inaan laga been sheegin oo ay kuwa daata laga hadlayey aanay ka been sheegin meeshaasay joogtaa waan jeclaan lahayn mushkiladdaasi inay naga dhammaato oo kowdii januari xaaladdu siday ahayd ka hor ay u noqoto oo intii wada hadlaysay soomaali ahaydna ay wada hadasho annaga iyo etoobiyana aan wada hadalno ama wixii wanaag oo na dhex mari karo aan ka wada hadalno ay na dhex maraan waan jeclaan lahayn wakhti badan iyo enerji badan ayaa nooga baxay nimanka al-shabaabna waxay u samaysay platform ama meel ay dad rajo ka beelay oo waryaa naga taga lahaa inay dib u hantaanay abaabushaanay yidhaahdaan amxaaraa kusoo duushay dalkii etoobiyaanana qabsanayo dalkii baa nus la qaadanaya dhallinyaradii soomaaliyeed inay inta ku beer la xawsadaan ay dib u qortaan u adeegsadaan meelna uma socdaan waanan garanayna marka arrintaasi sidaas ayaan u jeclan inay naga soo dhammaato laakiin nimankaas deriska aan nahay waddo aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen ilaaya haddana wax ifafaala oo muujinaya inay waddadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin marka laga yimaado kelmado yaryar oo dad hoose ay leeyihiin laakiin mas-uuliyiinta inteeda badan inay ku adkaysanayaan dhulka soomaaliya qaar ay qaadanayaan midnimada soomaaliyana ay baabi'inayaan waaye u suurtoobi mayso horena uguma suurto gelin